walow aqara bixuriyati cabdin fii yadi hayri addoon gacan cid kale ku jira ayuu yidhi waa xor kadib ayuu soo iibsaday kadib ayuu soo iibsaday xukima bixuriyati buna xornimadiisaa la xukminayaa halkaa waxaa ka wanaagsanayd baa la yidhi cabdi uu ka cabirayo inuu shaksi yidhaah sida ay kutubta kale ee shaaficiyaduba ay ka cabireen maxaa yeelay dee waxa aan isyar qabanaynin xornimada iyo addoonnimada walow aqara bixoriyati cabdin addoon xornimadii ayuu qa addoon iyo xornimadii ayaa ood moodaa inaanay isku qabanaynin bixoriyati shaksin baa ka wanaagsanayd bay le haddii aan loo isticmaalaynin culimada qaarkood waxay dhaheen addoonka madluulkii caamka ayaa loo isticmaalaya addoon dee waa wada addoon ilaahay dadku walow aqara bixoriyati cabdin addoon ilaahay ayuu xornimadiisa qiray haddii yani taa la yidhahna waa suurtagal ee aan ka khaaskaa looga jeedin ee riqiga addoonnimada ah hadduu xornimadiisa qiray fi yadi hayri cid kale gacanta ku hayso uma ishtaraahu iibkaasi waxba qeyd maaha waxa un khiyaarkan iyo waxyaalahan soo socda ayuunbuu inoogu qaydayaa mooyaane haddii masalan ay wasiyo dardaaran uu gacantiisa kusoo gala iyo haddii masalan uu dhaxla iyo xorriyadiisa waa la xukminaya hortuu iibkaasi wuu ansaxayaa walow ninkan iibsanayaa haba yani isagu rumaysnaado inuu xor yahay maxaa yeelay de horta addoonkanaa xornimada laga korinayaayo islaamku yani xoraynta aada iyo lixaad buu ugu dadaalaa midda labaad caqdiganna waxaa lagu dejinayaa un ka sharcigu u rumaynayo baayica ah iminka yaa isagan gacanta ku haya dee ninka baayica isagaa daayadin ah isagaa loo rumaynaya markaa qawlkiisa ayuunba caqdigan lagu dejinaya markaa xornimadiisana waa la xukminaya marka ay dhammaato khiyaarkii baayicu muddadiisa khiyaarmisiga khiyaar shardi hadduu lahaaba hadday dhammaato ninka mustarkaana waxaa loodhaya gacanta ka qaadile waa kaatile waa xore waase goorma waa hadduu naf ahaantiisa usoo iibsaday usoo iibsaday weeye hadduu muwakilkiisii usoo iibiyo nin wakiishi hadduu usoo iibiyo la xukmi maayo xorriyadiisa maxaa yile milkigu bilow ahaanba muwakil buu udhacaya waaya haddaba wuxuu leeyay bal waxaad kala eegi siiqada iqraarkiisa hadduu markii hore yidhi huwa xorul asli ninkani waa la yska qabsaday une addoonnimaba soo marino asalkii hore xor buu ahaa fashiraahu ibtidaa-u furashadiisu iibsigiisu baan fashiraahu iibsigan soo iibsa ibtidaa waa furasha minjaatilmushtari xaggan baayicana dee ka iib bay noqonaysaa haddii uu yidhaahdo baayicu wuu xoreeyo dulmi buu isaga haystaa buuhi baayicu wuu xoreeye dulmi baanu isaga haystaa waa doonsanaya isna wuxuu leeya maan xoreey fa ibtidaa-un waa furasho iibkaasi waa furasho min jihati ninka mushtarkaa iibkiisaasi furasho udhacaya oo addoonkaa furanayay wa baycu min jihati baayici cala madhabi xagga baayicana ila isaga wuxuu leeya maan xoraynine iib bay ka noqonaysaa camalan bizacmi kulli minhuma waxaa lagu dhaqmaya mid walba siduu sheeganayo dabeedna fa yahbutu fiihi addoonka qofka waxaa ku sugmaya alkhiyaaraan labadii khiyaar khiyaar lmajlis iyo khiyaar shar lilbaayici faqad baayic oo keliya ila baayic xaggiisa unbuu iib ka yahay khiyaarulceebna markaa waa usugan yahi laakiin mushtarka xaggiisa khiyaar kama sugnaa waayo isagu furasha un weeyaane iib maaha wayasixu waxaa ansaxaya aliqraaru bilmajhuuli shay majhuulah qirashadiisu way iska banaan tahay fa idaa qaala markuu dha lahu calaya shayun ninkaasi waxbuu igu leeyahay qubila waxaa la aqbalaya tafsiiruhu ku cadayntiisa bikulli maa yutamawal wax kastoo la maalaysto waa in qalab haba yaraadee walow fasarahu hadduu ku fasiro bimaa shay laa yutamawal oo aan la maalaysan laakinahu min jinsi min jinsi mutamawil wax la maalaystay ayuu la jinsi yahay ka xabati xindatin waa xabad qamadiyaba ow ama bimaa shay yaxilu iqtinaau kaydaysigiisu u banaan yahay ka kelbin mucalamin waa ay wax la baray wa sirjiinin waa weelkaa ama waxaa raashinka lagu shubtay ee xaarka xo laga sameeyey qubila fil asaxi asax haddaan qabanno waa la aqbalaya waxa uu leeyahay sheekhu waxa ansaxaya aliqraar bilmajhuul shay majhuula in la qirto markaa ibtidaan iyo jawaaban labadaba inuu qofku iska bilaabo waba shay baa laigu leeyay ninkaa hebel la yidhah waxbuu igu leeyay inuu iska yidhaahdo iyo iyadoo laysku haysto oo nin uu leeyahy waxbaan ku leehay inuu yidhahdo u jawaab u ha waxba adigu leedahay way iska banaan tahay maxaa yeelay dee waxaan qirashada la yidhaahdaa waxaa laga warramayaa xaq hore oo qofkan lagu leeyahay buu ka warramayaa dee shayga laga warramayana waana marna tafsiil waa looga warramo waa la kalasa marna waa la ijmaaliyaa oo waxaa laga qofkani wuxuu duduubayaa dee waaba ka jaahilba war horta wax wuu igu lahaaye dee wixii intuu yahay baanan garanaynba ama dee nin horta wixii wuxuun baana sheegay waxbaa ka garan maayo yani saas oo kale haddaba markuu yidhaahdo lahu calaya shay-un shay baa laygu leeyahay buy waxaa la odhan sheeg waxa lagu leeyahay waxaana la aqbalay waqubila tafsiiruhu bikulli maa yutamawal wax kasta oo maal noqda hadduu ku caddayo yidhah waxaasaan ujeeday waa la aqbali wax kastoo la maalaysa ma yasudu masadun wax meel gala aw yaqacu mawqican ama meel uun dhaca yani nafci wax yar oo waxtara un kuule ama dhibaato yar kaa dafcin karaa waa in qala haba yaree dhururiba ha noqdo maxaa yeele magaca shaynimo ayaa ku rumoobaya magaca shaynimo ku rumoobaya hadduu wuxu uhi ku fasira bimaa laa yutamawal wax aan la maalaysanin ayuu ku fasiray hadda waxani sidiisa maal uma ahaa laakinahu min jinsi min jinsi mutamawal wax la maalaystaa buu la jinsiye kaxabati xindati xabad yaroo qabadee maxamed beriis umu soo qaado wuxuu yihi waa taa wixii aan sheegaya ninkaasi igu lahaa waa taasoo mashqacaan maali bakhaaru hayste aan geliyo baa xabadda yara beriis iga soo raacday buuhi ama wuxuu ku fasiray bimaa yaxilu iqtinaau wax aan maal ahayn laakiin layska haysto oo kakalbin mucallamin ay meelaha lagu gaarsaday iyo wasirjirin daguug bay odhan jireen waa bahal markaa dh laga sameeyey xaarkaa xoolaha iyo iska weeraho ay raashinkii ku suban jireen kaasuu ku fasiro kaasaan ujeeday buu yidhi qubila fil asaxi asax haddaan qabano waa la aqbalayaa maxaa yeelay dee mid kastaa shay wuu ku rumoobayaa waana wax dee muxtaramahoo in laga qaataa qofka aanay banaanayn oo in loo celiyaana ay waajib tahay eygiisa iyo weelkiisa yare iska nijaastahay wax ku gurtaaba walaa yuqbalu lama aqbalayo bimaa shay laa yuqtanaa aan la kaydaysan ka khinziirin waaba doofaarkii wa kalbin laa nafca fiihi ay aan markaa waxtarba lahayn walaa biciyaadatin booqasho wa raddi salaamin iyo salaam celinteed waxa uu leeyahay sheekhu lama aqbalayo hadduu shay baa laygu leeyahay yidhi oo laydhaha maxaa lagugu leeyahay u dhahdo doofaarka halkaa daaqayaa laygu leeyahay laga aqbali maayo dee doofaar maxaa lagu falaya aniguba boqolaalaad waan qabsan karaya waxba cidna ku fali mayse wa kalbin laa nafca fiih ay aan wax alla waxtar u leeyahay jirino dee hal iskaba gaboobay amaba naafoobay oo kaa taagan oo aan bisad yarna kaa waabinaynin wax nafci uu leeyahay aanay jirin isagana ma banaan maxaa yeele xaq iyo ikhtisaas toona male haddii markaa la eriye haddii laga kaxaysana wax lagu soo celinayo maaha oo yani sharciahaan leeya loo soo celiyo walaa biciyaada booqasho iyo salaam celinteeda hadduu yidhahdo ninkaasi waxbuu igu leeyahy oo laydha muxuu kugu leeyahy iyo beri dhawood buu xanuunsaday waanan booqano markaa booqashadii qofkaa xanuunsaday muslimkaa ayaan ujeeday ama mar buu islaamaanoo meel yar ku maqan ayaan dabeetana salaamtii ka celin waaye markaa taa lama aqbalaya buu leeyahy maxaa yeelay iqraar dee way ka fogtay in loo fahmo iqraar waa aad bay uga fogtay maxaa yeelay wax la iska daba taagan yahay war maxaad ii soo booqan weyday maxaad war maalintii salaamta iga celin weyday ma aha lakin waxay culamada qaarkood hadduu xaq ku isticmaalo hadduu halka ereyga yidhaha lahu calaya xaqun xaq buu igu leeyahay ninkaas oo dabeedna uu labadaa ku fasiro iyada waa la aqbalayaayo maxaa yeelay dee xaqu lmuslimi cala lmuslim marka ciyaadada iyo way ku jireen raddu salaam iyo walow aqara hadduu qira bimaalin buu qiray ow maalin cadiimin maal weyn buu ow kabiirin ama maal weyn ow kafiirin ama maal fara badan qubila waa la aqbalaya tafsiiruhu hadduu ku caddeeyo bimaa qalla minhu wax yar oo maal ka mid ah wakadaa bilmustawladati waa adoontii uu ka ilma dhashadayna waa lamid fil asaxi haddaan qabano laa bikalbin iyo wajildi maytatin maya waxa uu leeyahay sheekhu ninkiibaa wuxuu ihi bimaalin ninkaasi maal buu igu leeyahay buui ama wuxuu ihi maalin cadiimin maal weyn buu igu leeyahay ama kabiirin ereygaa ayuu isticmaalo maal weyn buu igu leeyahay buui ama wuxuu ihi kasiirin maal fara badan ayuu igu leeyahay buui dabeedna adow baa la yidhi maxaa lagugu leeyahay dee wuxuu leeyahay xabadii yaree beriiska ahay qubila tafsiiruhu bimaa qalla minhu waa la aqbalayaa buu leeyahay kufasiridiisa markaa uu ku fasiray waxa yar ee maalun ka mid a xabadaa yar oo haddaa wixii weynaayeed sheegaysay meeye waxa de hadduu maal un yidhaahdo waa ta ugu horrayse dee magacii maalnimo xabadii berisahayd maal waa tahay asalkuna waxa weeye dimadiisu inay dee waxaa dheeraada ka beri tahay markuu yidhi cadiim iyo kabiir iyo kaiir iyo markuu ereyada isticmaalayna waxay yidhahdeen dee waxaa dhici karta inuu leeyahay dee marka loo eego maalweyn baa laygu leeyahy marka loo eega ninaan haynin dee ninaan haynin miskiin haddii la xabad berihiisa kaysuu kolba bakaar u gelayo ama kolba dhul u eegayo waxaa laga inay maalintan ku qaabta siduu xabad berihiisa usoo helaa markaa ninkii faqiirkaa dee xaggaasay kaga weyntay ama dee ka bakaylkaa bay ku weyntay ama dee ninka xalaashaday xabadda beriiskaa tawlayda ama yani xalaashada dee waxa weeye waa ku gaaloobayaayo ka dhacaana dembi weyn baa ka saaranoo ninka dee bixiyana abaalmarin buu ka helay dhinacyada ah ayaa markaas la leeyahy waa laga eegayaa weynida iyo waxaasna hadduu yidhaahdo bilmustawladati yani maalka ugu leeyahay waxa weeyaan sheegay waa adoontaa uu ka ilma dhashaday ayaan sheegay sida sax maxaa yeelay dee addoontan waa la kireeyaayo waa lagu intifaacaa haddii la dinana qiimaheedaa u waajiba walow yaan laba iibininbe aanigu wuxuu leeya maya oo magaca maal mudlaqa bay ka baxdo wax la iibin karaya ayaanay ahayn saa daraaddeed ma ansaxaya nagu fasiraan laakiin lama aqbalaya hadduu bikalbin iyo wajildi maytatin hadduu ku fasiro maxaa magaca maalnimo ayaanay kuwaasi wadanin markaa lama aqbalayo wa qawluhu odhaadiisa uu yidhaahda shay-un shay-un baa laygu leeyahay may wuxuui wa qawluhu lahu kadaa baa usugnaaday ka qawlihi shay-un bay la mid tahay wa qawluhu yidhaahda shay-un shay-un baa laygu leeyahy ama wuxu uhi kadaa kadaa kamaa low lam yukarir isagoon celcelinin oo kale ayay ka dhigan tahay waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo qawlka hadduu yidhaahdo lahu kadaa lahu ninka masele hebel la yidhaahdo calaya kadaa waxaasaa ugu sugan waxay la mid tahay ka qawlihi shay-un lahu calaya shay-un shay buu igu leeyahay bay la mid tahay oo markaa hadduu yidhaahdo lahu calaya kadaa oo wax alla waxa aan shay-un kusoo marnay uu ku fasiro waa laga aqbalaya waa mubhama ayana kaasilkeeda horena saynu sheegnay kaafutashbiih iyo ismulishaare ayay ka haydoo dabeetana waa laga ray halkiio tirada unbaa hadiyo gooraaleen loo isticmaalaa hadduu yidhaahda buu ihi shay-un shay-un lahu calaya shay-un shay-un shay shay buu igu leeyahy ama wuxu uhi kadaa kadaa hadduu doono haba ka korriyo shay-un shay-un shay-un haba si yidhahdeen kamaa low lam yukarir isagoon celcelinin oo kale ayay ka dhigan tahay maxaa yeelay dee shay-un markuu yidhaahdo ama kadaa markuu yidhaahdo waxa ka dambeeya oo dhami tawkiid iyo adkayn uu ku adkaynaya ayaa suurtagala bal daahir bay ku tahay yaqiinta ayuunbaa la qaadanaya inay is adkaynayaanun ayuunbaa la qaadanayaa shay-un shay-un oo mid qurhan kusii adkaynayo hadduu yidhahdo maya istinaaf baan uga jeedo dhowr shay baan u jeedayna dee ada isku adkeeyun weye walow qaala hadduu yidhaahdo shay-un iyo wa shay-un baa laygu leeyahy kadaa iyo wa kadaa baa laygu leeyahy wajaba shay-aani laba shay baa waajibaya hadduu se yidhaahda bui sheekhu cadaf uu la yimaado hadduu celceliyo isagoo caatifna keenay wuxuu yidhi lahu shay-un wa shay-un shay iyo shay buu igu leeyahy ama kadaa wa kadaa kaa iyo kaasuu igu leeyahy wajaba shay-aani laba shay baa waajibaya oo ama labada shay mutafiqaan ha haadaan ama mukhtalifaan ha ahaadaan laba shay oo isku mid ah dee waa labadaa xabaye firigaan ama de waa laba shay oo kala duwan inuu yidhahdo waa maradaa yar iyo waa xabadaa yar waa la aqbalaya curfiga ayaa dee kaa keenaya walow qaala hadduu yidhaahdo kadaa kaas ayugu leeyi dirhaman aw ama rafaca dirhama buu goday aw jarahu ama waa hoos dhigay lazimahu dirhamun baa ku laazimaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo lahu calaya kadaa dirhaman saasuu lahu calaya kadaa dirhaman ama wuxu uhi low calaya kadaa dirhamun ama wuxu uhi low calaya kadaa dirhamin ama wuxu uhi low calaya kadaa dirham oo u jasmiyey sukuun buu ku dhuftay intaasoo dhan buu isticmaalay lazimahu dirhamun hal dirham ayuun baa ku laazimaya maxaa yeelay kadaa dee waa iska mubham dirham baanu ku fasiray nasbuhuna markuu nasbiyana tamyiizun bay noqon lahu calaya kadaa bay use dirhaman oo min dirhamin ah dirhamin min dirhamin ah tamiis bay noqon haddii markaa la rafciyana rafcahaasina ama cadfu bayaan buu noqon ama bedel buu noqon ama khabarun limtadayn maxduufin buu noqon oo wuxuu noqonuun lahu waxa u sugnaaday calaya kadaa dirhamun ah haddii cadfu bayaan laga dhiga dirhamin oo dirham ah ama dirhamun bigu lahu calaya kadaa bigu dirhamun bigu layood ka bedesho de haddaad khabarun limtadayn maxduufin uga dhigta lahu calaya kadaa bigu lay dirham wahuwa dirhamun weeye ayay noqon aw rafaca dirhama aw jarow jarku isagu iska laxnin buu noqonayaa laxnigaasina waxay yidhaahdeen halka baabu talaaqa iyo baabulqraarka waxba ma yeelan laxniga yara iska caynkaas walmadhabu madhab waxa weya law qaala hadduu yidhaahdo kadaa wa kadaa dirhaman buu yihi binasbi wajaba dirhamaani laba dirham baa waajibaya wa anahu law rafaca hadduu godo aw jara ama uu jaro fa dirhamu weeye waxau sheekhu leeyahay madhab waxa weeye hadduu yidhaahdo kadaa wa kadaa intuu laba shay oo isku cadfan israaciyey ayuunbuu dirhaman hadduu yidhaha kadaa wa kadaa buu yidhi kadib unbuu wuxuu ka daba keenay dirhaman nasbisan markaa tamyiiz buu kaasi noqonaya wajaba dirhamaani laba dirham ayaa waajibaya maxaa yeelay dee wuxuu qirtay laba shay oo mubhama dirham nasbisan ayaanu raaciyey waxaana daahira inuu tafsiir u yahay labadoodaba maxaa yeelay tamyiizda waxaa la dhaha asalkeedba waa wasfi wasfiga raaca laba shayana wuu u wada noqdaa wasfiga laba shay raacaana wuu u wada noqdaa dee taakiidna suurtagal maaha iyadoo caadif uu joogo hadduu rafciyo ama uu jaro hal dirham ayuunba markaa ka xasilaya oo ka waajibaya halkaa maxaa yeelay rafcuu dee wuxuu noqonuun khabrun limtadayn maxduufin oo humaa dirhamun waxaa labadaa shay aan sheegaya waa dirham jarkuna isaguna waa iska laxni uno hal dirhamun baa isaguna xaqiiqo ah walow xadafa hadduu gooyo alwaawa fa dirhamun weeye fi laxwaali xaalooyinka oo dhan waa dirham walow qaal hadduu yidhaahda alfun iyo wa dirhamun qubila tafsiiru lalfi bikayri daraahimi hadduu kufasiro waa la aqbalayaa walow qaala hadduu yidhaha hamsatun wacishruuna dirhaman faljamiicu daraahimu wey cala saxiix haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu haddii uu wawda xadfo dirham ayuunbaa axwaasha ka sugnaya wawdan cadafka kadaa kadaa ayuu yidhi dabeedna dirhaman dirhamun dirhamin dirham midku doonaba ha yidhaahdee rafce iyo nasbe iyo jar hal dirham ayuunbaa ka sugnaanayo taakiid ayay ixtimaashaa taakiid ayuun bay isticmaashaayo ixtimaashaayo kaas ayuunbaa lagu wada xambaaraya hadduu yidhaahdo buu yihi laakiin hadduu yidhaahdo wuxuu guudkayga adlow calaya ninka hebel wuxuu lega alfun iyo wa dirham kun iyo dirham qubila tafsiiru lalfi bikayri daraahimi hadduu yidhaahdo kunka horta kunka dee waxaan uga jeeday kun shilin oo soomaali ah dee dirhamka ilin dirham baan kunun baan halkaa idha aniga miya wax kale layga maqlayay yacni waa la aqbalaya markaa tafsiiru lalfi bikayri daraahimi hadduu ku fasiro hadduuse yidhaahdo lahu calaya khamsatun wacishruuna dirhaman buu yidhi shan iyo labaatan dirhamin oo min dirhamin ah tamiistaasuu raaciyay faljamiicu daraahimu weeye cala saxiixi saxiix haddaan qabano dhammaanteed waa daraahim bay noqon wallahu aclam walow qaala hadduu yidhaahdo addaraahimu walow qaala hadduu yidhaahdo addaraahimu dirhamyadii allatii taasoo aqrartu bihaa aan qartay naaqisatulwasni miisaankeedu miduu dhiman yahay weeye bal waad eegee fa in kaanad ay tahay daraahimulbeledi beledka daraahimtiisu hadday tahay taamatalwasni miisaankeedu miduu dhammaystiran yahay fa saxiixu saxiix waa weeye qabuuluhu in la aqbalayo naaqisnimadaa uu ku sheegay in dakarahu hadduu sheego muttasilan isagoo la xidhiiriyey qaarka wa mancuhu in aan la ogolayn weeye in fasalahu hadduu ka soocay can iliqraari qirashadii wain kaana hadday tahay naaqisatan mid dhimanna qubila waa la aqbalayaa in wasalaw hadduu la xidhiidhiyey wakada in fasalaw hadduu ka soocayna waa kula mid fi nasi daynu qabanno sida imaam shaafici caddeeyey watafsiiru ku fasirid bilmaqshuushati midoo dahab iyo wax kale ay isku jiraan ka huwa tafsiirkii oo kale ayay la mid tahay binaaqisati naaqiso lagu fasiray waxa uu sheekhu leeyahay masalan misaalkaa hore inoo soo qabo wuxuu yidhi lahu yani ninka hebel la yidhaha calaya khamsatun wacishruuna dirhaman wuxuu igu leeyahay shan iyo labaatan dirham dabeedna wuxuu yidhi markii la yidhi dee keenoo ku shub iyo wuxuu yidhi daraahimtaa aan qirtay ee ninkaa hebel la yidhaahdaa uu igu lahaa midoo wasankeedu uu naaqis yahay weeye oo masalan waxay yidhaahdaan dirhamka caadiga waa waxay lix daaniq ama dawaaniq yani lix daaniq waa iska shay macnaa gramka oo kale sida camal gramka oo kale wax lagu mis jiray masalan mid afar afar daaniqa ayuu sheegay uu yihi taas ayay hayd oon ujeeday anugu bal waxaa la eegayaa in daraahimta beledkan ama tuuladan ama meeshan uu wax ka qirtay daraahimta lagu isticmaalaa inay taamat lwasni mid wasankeedu dhamaystiran oo lixdii daaniqa inay tahay iyo inay naaqus tahay ayaa la eegayaa marka haddii ay daraahimta beledkaasi ay tahay midoo wasankeedu dhamaystiran yahay waxaa lagu isticmaalaa fa saxiixu waxa weeye qabuuluhu in la aqbalayo weeye tafsiirkaa uu naaqisada ku fasiray waa laga aqbalayaa in dakarahu muttasilan hadduu sheego dirhamku isagoo iqraarka la xidhiidhsan oo uu yidhi lahu calaya khamsatun wacishruuna dirhaman oo saa uu isu raaciyey oo dirhamka uu iqraarka raaciyey wa mancuhu in fasalahu can iliqraar mar haddii daraahimtii beledkaasi ay tahay mid taamo ah isagiina uu iqraarkii ka fasliyey oo uu yihi lahu khamsatun wacishruuna muddo markuu joogun buu yihi dirhaman oo dirhama ah markaasaanu yidhi waxaan u jeeday tanaaqisada ah inaan la ogolayn wey wa mancuhu in fasalahu hadduu dirhamkaa ka fasliyu ka reebo can iliqraari dirham taama ayaa ku waajibay inuu kaa muqarirlahogaahi dee isagu u qira mooyaane haddii ay meeshaa wax ku qirtay daraahimteedu tahay naaqisatan mid naaqiso ah ayay ahaatay waa mid dhiman oo afartaa daaniqa qobila waa la aqbalayaa qowlkiisa uu yidhi waxaan u jeeday daraahim naaqisoa in wasalow hadduu iqraarka la xidhiidhiyey hadduu iqraarka la xidhiidhiyey oo low low calaya khamsatun wacishruuna dirhaman hadduu saa isu raaciyey maxaa yeelay dee lafdigii iyo curfigii ayaa labaduba u rumaynaya lafdigiisina waa kelisa saanu la jeeday curfigina dee daraahimtaa dhiman ayay ahayd wakada in fasarahu fi nasi hadduu ka soocana oo masalan iyadoo daraahimta beledku ay naaqiso tahay hadduu ka sooco yidha lahu calaya khamsata wacishruuna dirhaman dabeetana goor dambe uu raaciyo iyadoo lafdeeda sida uu caddeeyey imaamu shaafici waa la aqbalaya iyadana hadalkiisa waa laga aqbalaya hadalkiisa curfigaasunbaa lagu xambaaraya curfigaa maxalka markaa naskana dee waa kii xaggii muqadamada inoogu soo sheego imanka kitaabka qur-aanka iyo sunni midna maahe waa wuxuu imaamu shaafici caddeeyin weye wuxuu yihi sheekhu watafsiru bilmaqshuusha ku fasirid oo ku fasira mid maqshuusho ah masalan wuxuu yidhi lahu calaya khamsatun wacishruuna dirhaman markaasaa la yidhi ken wuxuu keenay dabeetana daraahim maqshuushaah oo naxaas iyo wax kale ay ku dhex jiraane aan silfar saafiya aan ahayn buu keen markaasuu yihi taas ayaan u jeeday ka huwa tafsiir ayuu la mid yahay binnaaqisati lagu fasiro oo tafaasiishii aynu soo marnay iyo khilaafkii ayuunbaa gelaya maxaa yeelay qishigan ku sugan dee waa naqsi un waa naqsi oo fidadii ayuunbaa dhiman halkii miisaankeedaa dhimantii o kale bay lamid tahay walow qaala hadduu yidhaahdo lahu waxa u sugnaaday ninkan calaya guudkayga min dirhamin ilaa casharatin ayuu igu leeyihi laazimahu tiscatun baa ku laazimi fi lasaxi haddaan qabanno wain qaala hadduu yaha dirhamun ayuu igu leeyahy fii casharatin fain araada hadduu jeeda almaciyata la jir hadduu fiidaa uga jeedo lazima waxada cashare ayaa ku laazimaya awil xisaaba ku dhufasho ayuu ujeeday facasharatun waa toban wa ilaa haddii kaloo naxwu ujeedana fadirhamun weeye wuxuu sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo low ninkaa hebel la yidhaahdaa calaya wuxuu igu leeyahay min dirhamin ka bilow ilaa casharatin dirham laga bilaabo ilaa toban laga gaadho intaasu igu leeyahay ninkii maxaa ku laazimaya laazimahu tiscatun fil asaxi buuli tisca sagaaluun baa ku laazimaya oo waxaa laga saarayaa darafka dambe ee muqyaha ayuunbaa laga saarayaa darafka horena waa la gelinayaa darafkan ay mintugu jira min dirhaminkaasi wuu soo gelayaa laakiin ilaa casharatin oo kaa tobnaada ilaadu ay gaadhsiinayso uun ayaa laga saarayaa sagaalku halkaasi ka soo baxayaan maxaa yeele halka hore waxaa dee loo gelinayaa waa halkii iltisaamku ka bilaabmayey qiil baa wuxuu leeyahay oo qowlka asaxa ka soo horjeeda waxa weeye toban baa ku laazimaya oo idkhaalan lidarafayn labada daraf waa la gelinayaa kau ka bilaabiya kuu ku qayeeyey qiil baa wuxuu leeyahy maya thamaaniya un baa lagu leeyahy ikhraajan lahuma labadoodaba ha laga saaro oo haddii lagu murmay intaa xaasilka dhexdooda unaanu qaban waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo lahu calaya ninkaasi hebel wuxuu igu leeyahay dirhamun fii casharatin sidaas wy dirhamun fii casharatin bal waxaa la odhan war fiidan maxaad uga jeedaa fain araada almaciya hadduu yidhaha maciya ayaan uga jeedaa oo yani waxaan doonayaa inaan dhahdo dirham toban la jira aradtu maca alcasharati dirhamun lazimahu axada cashara dirhaman koob iyo toban dirham ayaa ku waajibaya maxaa yeelay fi bimacnaa maca waa loo isticmaalaa fadkulii fi cibaadi maca cibaadi sida aayadda qur-aanka oo kale ay tilmaamaysay waa hadduu maciye ujeedo aw ilxisaaba haddii u xisaab ujeedo uu nin xisaabta garanayo yahayna facasharatun waa toban ayaa ku laazimaysa hadduu yidhaha macnaa kudhufashaan ujeedayo dirhamun fii casharatin dirham casharo lagu dhuftay dee waa tobankeedii waa salmadooriye tobankiin baa ku laazimaya wa ilaa haddii kaloo idhaha maciye iyo xisaab midnaba ugama jeedine waan iska idhi un ama daraf ahaan baan uga jeeday fa dirhamun dirham baa ku waajibay waa dirham dee toban ku dhex jira un dirham toban ku dhex jira ayuun baa laigu leeyahay wey faslun fii bayaani anwaacin min aliqraar fasalkan wuxuu fasal yahay oo loo guntay noocyaal iqraarka ka mida caddayntiisa qaala idaa qaala markuu yidhahdo lahu cindii sayfun ninkaa hebel waxa agtayda u yaala sayfun fii kimdin seef gal ku jirta aw hawbun fii sunduuqin ama maro sanduuq ku jirta laa yalzamhu kuma laazimayo addarfu weelku aw ama kimdun fiihi sayfun buuhi gal ay sayfi ku jirto aw sunduuqun fiihi thawbun buuhi lazimahu darfu weelka ayaa ku laazimaya waxdahu kelidii waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaha nin baa yidhi lahu cindii sayfun fii kimdin ninkaa hebel la yidhaahda wuxa waxaa agtayda bimacnaa u yaallo u sugnaaday sayfun fii kimd alkimd waxa weya waa galka seef gal ku jirtaa ayaa ayaa ayaa agtayda ku sugnaatuu leeyahay ama sababun fii sunduuqin maro sanduuq ku jirtaa maxaa ku laazimaya qofkii wuxuu leeyahay laa yalzamuhu kuma waajibayo addarfu weelkaasi weelka oo bimacnaa galkaa seefta iyo sanduuqaasi maxaa yeelay muu qiranin dee darf iyo madruufna waa kala gaaroo weel iyo kaa la weeleeyey iqraarkuna yaqiinunbuu daba socdaa markaa isagu wuxuu yidhi uun dee waxaa seef gal ku jira iyo maro sanduuq ku jirta markaa isagu wuxuu qirayaa keliya maanta waxa uu qiraya waxa weeya waa waxa daraf madruufka ah ee darafka ma waxa madruufka ah ee la weeleeyey ayuunbuu qirayaa ma qirayoyn darafka ama tan lafdeedun buu cabsiyey wuxu uhi kimdun fiihi sayfun wuxuu ninkaasi agtayda u yaallaa gal ay sayfi ku jirto ama sanduuqun fiihi thawbun sanduuqay mara ku jirto lazimahu darf waxdow markaana weelkoo qura galka iyo waxa lagu leeyahay un sanduuqa un kaa la weeleeyey markaa ee marada iyo seefda laguma laha daraf iyo madruuf kastana wacanka weel iyo wax la weelayo isku dhex jiraa iqraarka midkood la qirtaa iqraarka kale la qirtay maaha oo halkaasunbaad ka wadi addoonay madaxa cimaamadii u saaran tahay lam talzamhu lcimaama cimaamadaasi ku laazimaysa cala saxiix haddaan qabano aw daabatun buuri bisarjiha kooraheedii wadata aw hawbun mare buuri mudarazun oo la xadaayadeeyey lazimahu ljamiicu dhammaan waa ku wada laazimaya waxau leeyahy sheekhu hadduu yidhaahdo ninkaasi wuxuu agtayda u sugnaaday uu leeyahay cabdun calaa raasi cumaama addoon lam talzamhu lcumaamatu cala saxiix buuri cumaamadaasi ku laazimi mayse ninkaa addoonkum baa la odhanayaa keen maxaa yeele dee isku mid maaho isagu wuxuu qiray addoonkan une cumaamadda uu ku sifeeyey une marka waxaa un addoonkaas un baa ninkan laga doonaya saaniga saxiixa kasoo horjeeda wuxuu leeyay war may waa ku laazimaysaa de waxaanu xidhan yahay gacan buu ku leeyahy mar hadduu isagu watay isagun baa un gacantiisu gacantii sayidkiisun bay la mid tahay macal cumaamadiisa hala israaciye buu leeyahay amaa wuxuu yidhi ninkani lahu daabatu misarjiha daabad macal kooraheedii wadata ayoo agtayda ku leeyay aw hawbun mudarazun ama mara la xadaadeeyey maryaha la qurxiyey markaa wax intii la sameeyey dabadeed lagu xardhay ee lagu qurxiyey lazimahu ljamiicu dhammaan waa kuwada laazimayaa daabada iyo kooraheeda iyo marada iyo xadaayadeeduba maxaa yeele ba'da ayaa bimacnaa maca ayay ka dhigan tahay diraasguna dee waa qeyb ka mida uun marada walow intii la sameeyey dabadeedba hala saare walow qaala hadduu yidhaahda fii miiraati abii aabbahay dhaxalkiisa alfun kun ayaa ku sugan fa huwa iqraarun calaa abiihi bidaynin waa qirad oo qiray aabbihii dayn lagu lahaa ee walow qaala hadduu yidhaha fii miiraasi dhaxalkayga min abii aan ka dhaxlay alfun baa ku sugan fa huwa wacdu hibatin waa hibo yabooheed waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo nin dhaxalkii aabbahay aabbihii oo geeriyooday ayaa wuxu uhi alfun kun dirham low ninkaa hebel la yidhaahdaa fii miiraasi abii dhaxalka aabbahay waxa uu ku leeyahy alfun kun hebel ninkaa la yidhahdaa dhaxalkii aabbahay kun buu ku leeyahay fa huwa iqraarun calaa abiihi bidaynin kaasi waxay noqonaysaa qirad oo ku qiray aabbihii dayn lagu lahaa maalkiisi iyo wixii uu ka tegey ninkaa hebel la yidhaahdaa qiray weeye anigu dhaxalkayga aan aamin abi ka dhaxlay alfun kun buu ku leeyahy fa huwa wacdu hibatin taasi isagu waa wacdiga yabooh ugu yaboohaya ninkaa inuu kun siin doono ayay ka dhigan tahay ilan waataynu soo tilmaanay oo waxaan inaanu milki u ahaynu qirayaa ayaynu tilmaanay wuxuu leeyahy dhaxalka anigu aan ka dhaxlay ninkaasi wuxuu ku leeyahy dhaxalka anigu aan ka dhaxlay kun buu ku leeyahy waa wacdu hibatin inuu kunu hibeeyo maxaa yeelay dee miiraaskiiyo dhaxalkii nafdiisa ayuu tiiriyey haddana cid kale ayuu wax ka siiyey walow qaala hadduu yidhaahdo lahu calaya dirhamun dirhamun ayaa ugu sugnay lazimahu dirhamun baa ku laazimaya ee fain qaala hadduu yidhahdo iyo wa dirhamun lahu calaya dirhamun iyo wa dirhamun lazimahu dirhamaani baa ku laazimaya ee walow qaala hadduu yidhahdo lahu waxau sameeya dirhamun iyo wa dirhamun iyo wa dirhamun buuri laazimahu bilawaleyni labada hore dirhamaani baa ku laazimaya wa ama haalituka saddexaad fain araada bihi hadduu la jeedo tawkiida haani ka labaad adkayntiisa lam yajib bihi shay-un waxba ku waajibi maayaan wayna waa hadduu ula jeeda alistinaafa bilow hadduu ula jeedan lazimahu haaliun mid saddexaad baa ku laazimaya wakadaa ina waa hadduu niyeyana waa kulmi tawkiid alawali ka hore adkayntiisa aw adlaqa ama u ilaaqay fila saxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu yidhi lahu ninka hebel la yidhaahdaa calaya dirhamun dirhamun ayuu yihi dirhamkii ayuu dhowr jeer soo celceliyey isla markaa wax caatifana uma yeelin walow kun jeerba ha yidhaahda bay yidhaahdeen ha soo celceliyo majlis qudha ama majaalis aadan cinda xaakimin oo cinda kayrihi midkay doonaanba ha ahaadaan lazimahu dirhamun hal dirham ayuunbaa ku laasimayo waxa dee suurtagal ah inuu tawkiid ula jeedo mar haddii ay ixtimaal iyo wax soo galanna yaqiintuun baa la raacaa baabkan markaynu joogno hadduuse yidhaahdo low calaya dirhamun wa dirhamun buu yidhi oo waawulcadaf ayuu la yimi lazimahu dirhamaani laba dirham ayaa ku laazimaya xayle cadafku mughayara ayuu keenaa inta badan cadafku mughayara iyo labadan shay ee laysku cadfayaa inay kala duwan yihiin ayuu keenaa hadduuse yidhaahdo lahu calaya ninkaas wuxuu leeya dirhamun wa dirhamun wa dirhamun saddex dirham ayuu isku dabageliyay kun iyo kun iyo kun buu lazimahu bilalfayn bilawalayni dirhamaan boortu labada hore qabso oo laba dirham ayaa ku waajibaya maxaa yidhaha cadafkii ayaa tagayurka keenaya amaa ka saddexaad miya bal isaga ayuunbaa loola noqon oo la odhan war maxaad ula jeeday waxaanad isdabagelisay hadduu yidhaahdo waxaan ula jeeday ka labaad oon inaan ku adkeeyaa baan ula jeeday lam yajib bihi shayin waxba ku waajibi maayaano niyadiisu maynu ku camal falayna waa labadii dirham ee hore uun hadduu yidhaha istinaaf cusboonaysiin iyo mid kale inaan bilaaba ayaan ula jeedayna lazimahu haaliun mid saddexaad baa ku laazimaya oo waa camalan biiraadatihi niyadiisaasu maynu ku dhaqmaynaa haddii uu yidhaahdana waa kula mid taakiidal awali ka horaan ku adkeynaya oad laqaamo waxbaba uma jeedin waanu saddexdaba dabadun baan isu geliye midhba ulama jeedin iyo hadduu yidhaha ka horaan ula ku adkeynayey iyadana mid saddexaad baa ku laazimaya maxaa yeelay dee marka masalan ka hore kaa saddexaad ka hore lagu adkaynaya dee faasil ba udhaxeeya oo halkaa tawkiid isaga noqon maayaan fasl iyo cadaf baa yaalla halan kale markuu idlaaqaynaa iyaduna waa la mid lafdiguna waxaa la yidhaahdaa masalan markuu yihi waxba umaan jeedin dee haba haba suurto galayo inuu kan saddexaad in waxba ula jeeday ka labaad buu ku adkeynay haba suurto gashe laakiin waxaa dhahen lafdigu hadduu taasiis iyo ta'kiid hadduu labadaa dhex wareego idaa daara lafdu bayna tasiisi wa ta'kiid kaana xamlu cala taasiisi awlaa lafdigiibaa wuxuu u dhaxeeyaa taasiisoo in wax cusub laga dhigo iyo in wax hore lagu adkeeyuu dhex wareegaya dhex lulanaya markaa in dee aan la macno tirine wax cusub lagu xambaaro ayaa awlaysan waa marka idlaaqa wa mataa waqtiga aqara uu qirto bimubhamin shay mubham oo qarsoon buu qirto ka shayin iyo wasawbinba weeye wa tuuliba bilbayaani caddayn ayaa laga doono famtanaca markaasuu diiday fasaxiixu anahu yuxbasu waa la xidhayo jeelka ayaa loo taxaabay ee walow bayana hadduu caddeeyo wakadabahu lmuqarrulow kii loo qirayana u beeniyo falyubayin balkaasi ha caddeeyo waliyaddaci hana sheegto walqawluna qowlulmuqiri weeye fii nafyihi waxa uu sheegtay nafyintiisa waxau leeyahay sheekhu markuu qirto qofkii wax mubhama oo cid kale oo laga garanayaana aanay jirin cid kale oo laga garanaya wax mubhama oo aanay jirin ayuu qirtay masalan wuxuu yihi ninkaasi shay buu igu leeyahay ninkaasi maruu igu leeyahy dee mara fara badan shayna fara badan uduliya bilbayaan waxaa la yidhi caddee ninkii baa kaadhka qabsay wuxu uhi waxaan kugu leeyahay iyo caddee famtanac marsul waa naga tag xabagin ugumadahide fasaxiixu annahu yuxbas jeelkaa loo taxaabi maxaa yeelay dee ninkan horta isaga isqaameeyo waxbaa shay waxbuu igu leeyahay ninkaasi buu yidhi mar haddii uu isaga isqaameeyo waxaasi waajib inuu caddeeyana isagay waajib ku tahay dee markuu uu iska diidana waa la xidhayaa sidii ninkii dayn lagu lahaa iska bixi laga kari waayey dee waa lagu tuuraya haddii laakiin waxay leeyihin cid kale masalan laga ogaan karo laba xabisaye masle wuxu uhi ninkaasi wuxuu igu leeyahay daraahim xaggeeda ninkii hebel la yidhaahdaa wuxuu baabuurkiisa siiyey ama wuxuu caqalkiisaa ku kireeyey waxba la xidhmaya hebelkii un baa laodhan war waa intee dabeedna keenun baa la odhan hadduu caddeeyo haddaba walow bayana hadduu caddeeyo ninkii muqirkaa iqraarkii mubhamkaa buu caddeeyo wuxuu ihi sow may ahayn may maydaan odhan maradii caddee masarkaa yar bay hayd oo maalin buu kaa dhacayoo waa kaa kiina culmay ha ka yaabin go-bu ahaa iyo wax kaloo haabuu waa wakadabahu lmuqarilow kii loo qirayana waa beeniyo dee wax weyn buu beesha ka filayo waxba kama jiraan buri haddama waxaasaad nagu soo lugoynay halkiibaa dee tamaran war anuu kaasaan war miyaad alfkay wax umash anuu kaasaan ujeeda iyo umaad jeedin see lagu kala baxayaa dee ninkani isagii caddee baa la yidhaha wixii caddeeyey halkaasuu taagan yahy falyubayin bal haddaba kan muqarulaga wax loo qiraya hala yidha adna wax sheeg bal haddaba adiguna wax sheeg markuu yidhahdo go- buu ahaa ama macawis buu ahaa markuu yidhaahdo waliyo daci ha sheegto markaa dee dacwoha soo ow wlqawluna qawlulmuqiri fii nafyihi haddii dee markhaatiye waxba toona la waayo qawlka muqirkuunbaa la odhan in waxaad sheegaysa masarkaa yar uu ahaayo wuxuu ninkani go-an iyo waxaanu sheegay aanu ahayn bismillahun baa la odhan deedna way kala dhaqaan walow aqara lahu hadduu u qirto bialfin uma aqara lahu bialfin fii yawmin aakhara maalinkan ba haddana kun la soo booday lazimahu alfun faqad kun qurun baa ku laazimaya wain ikhtalafa hadduu iskhilaafo alqadru dakhala alaqalu ka yara fil agtari ka badan buu geli ee falaw wasafahumaa bisifatayni hadduu ku tilmaamo mukhtalifatayni oo iskhilaafsan ow ama asnadahumaa wuxuu tiriyey ilaa jihatayni laba jiho ow ama qaala wuxuu hi qabadtu yowma asabti casharatan maan ka qaaday uma qaala wuxu hi qabadtu yowma alaxadina casharatan axad cashara baan ka qaaday yowma alaxadina casharatan baan ka qaaday lazimaan labadoodiba way ku laazimayaan waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu masalan u qiro shaksi ayuu kun u qiray maalin ihi kun shilin ayaad igu lahay uma aqara lahu bialfin fi yowman akhra maalin kalo haddana yidhi waxaad igu lahayd kun shilin labadaa maalmood kunkaa uu kala qiray ma isku mid un baa loodhan mise waa kala laba lazimahu alfan faqad hal kun ayuunbaa ninkaa ku laasimayo walow dee warqadba ha ku qoro markhaatiba ha u sameeye maxaa yeelay dee iqraarku waa ka warran wax lagu leeyayo ka warramayo hadduu warkii dee dhowr jeer noqdana wixii laga warramaya inuu dhowr noqdo ma keenayo hadduu warkii dhowr noqdo wixii laga warramaya inay dhowr noqdaan ma keenayo marka ee waxaana yidhaha nakiradu haddii la soo celiyo tii hore ayuunbay noqotaa haddii markaa uu macrifeeyana waxay dhahan maaha yacni waxay dhahan nakiradu haddii mar labaad la soo celiyo maaha tii hore nakiradu haddii mar labaad la soo celiyo tii hore maaha oo tagayur bay keenta lakin waxay dhahan waa marka waa iska qaalib bay dhahan sidaas oo dee aayad quraan wahuwa aladi ilahum fi samaa'i wailahum wailahum fi lard malaba tagayur bay keenaysaa baa la yidhi halkaas halkaasa lagu buriyey qaacidada waa iska aqlabiya une saa ma keenayso hadduu macrifeeyu idhaahdo kun baad igu leedahay maalin buu so haddana kunkii baad maalin kale igu leedahay kunkii sias u macrifeeyey markaa waa iska kii un bay noqonaysaa marka nakirada un baa hadal ku yiri jiraa haddaba wuxu uhi haddii uu iskhilaafo qadarkiiba iskhilaafay la qiranaya labada maalmood dakhalal aqalu fil aksari ka yare ka badan buu gudageli masala maalintii hore yihi kun baad igu leedahay maalintii dambe haddana shan boqol baad igu leedahay ma maalintii hore yihi shan boqol baad igu leedahay maalintii dambe kun baad igu leedahay way isgudagelayaan oo markuu kun qirtay shan boqol waa kii barhkii un weeye hadduu shan boqol qirtay oo haddana maalintii kun qirayna waa shan kalunbuu ku daray weeye oo aanu markii hore xasuusnayn waa markay suurtagal tahay labada iqraar in laysu geeyaa haddii aanay suurtagal ahayn masalan laba sifo iskhilaafsan ayuu ku kala sifeeyey oo wuxuu yidhi wuxuu igu leeyahy ninkaasi kun daraahim saxaaxahoo dee caadi tii loo sargooyey ee daraahimtii caadiga ahayd marikana wuxuu hi wuxuu igu leeyahy kun daraahim mukasara oo iska burbura kee lama kulmin karo ama laba ji u tiiriyo wuxuu ihi ninkaasi wuxuu igu leeyahay kun aan alaab kaga iibsaday maalinta dambe wuxuu hi wuxuu igu leeyahy kun aan ka amaahday oo laba ji u kala tiiriyey mar hadday sidaa noqotay ama wuxuu hi maalintii sabtiga toban baan ka qaatay maalintii axaddana toban baan ka qaatay lazimaan labada qadarba waa laazimayaan maxaa yeelay in mid laga dhigaa wax suurtagala maaha walow qaala haddii low calaya alfun ninkaasi kun buu igu leeyahay min samani khamrin waxoogii khamri halkaa la wareegayey ayaan maalin isku yardaeyay oo kun buu halkaa igaga leeyahy ow kelbin ama bahal ay watun baan caashaqo oo dabeedna halkaas aan kaga qaato kunka halkaas u yeeshay aw ama alfin alfun qadaytuhu kun aan siiyey buu igu leeyahay lazimahu fil athari athar haddaan qabano waa ku laazimaya waxa uu sheekhu leeyahay haddii oo yidhaahdo ninkaasi wuxuu igu leeyahay kun xaggii dambe unbuu ka aafeeyey o wuxuu ihi min samani khamrin xoogay khamri oo maalinii siiyey ayaanay lacagtiisa ahayd khamrin lacag ma lahayn aw kelbin ama ay baan ka iibsadayoo halkaasu kunkaygaga lahaa ama wuxuu yidhi wuxuu igu leeyahay kun qadaytu aan siiyey kun aan siiyey buu igu leeyahay wixiina wuu israaciyey lazimahu lalfu fi ladhari adhar haddaan qabanno waa wuxuu yidhi markaa kun aan siiyey buu igu leeyahay kunkiiba waa ku laazimaya fi ladhari haddaan qabanno maxaa yeelay dee waxaa lagu dhaqmayaa iqraarkiisana awalkiisa qeybtiisa hore intan dambena waa la tuurayaa leanna intuu wax qirtunbu haddana wuxuu ka dabageeyey wuxuu ku aafeynaya wuxuuba burinaya saanigu wuxuu le war may waxba kuma laazimayo saanigu wuxuu hi midh kuma laazimayo hadalkani waa hadal mida dhammaantii waa laisku fiirinayaa waxba markaa ma kala baroobayo oo wax cajaa'iba buu la yimi wuxuu hi laa ilaaha ila allah ma gaalnimiyo iimaan wada socdaa buu ihi sow iimaanun islama aha oo laa ilaaha iyo ila allahu miyaa la kala qaadi karaa buu yidhi yani waa sidaas oo kale buu walow qaala hadduu yidhaahdo min hamani cabdin wuxuu kunkaa igaga yeeshay min hamani cabdin lam aqbidhu addoon lacagtii aanu weli addoonkii gacanta iisoo gelin idaa sallamahu markuu dhiibana sallamtu ana waan dhiibaya qubila waa la aqbalaya cala almadhabi madhab haddaan qabano wa jucila tamanan lacag baana laga yeelayaa waxau sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo ninkani kun buu igu leeyahay waxaan u raaciyey min hamani cabdin addoon aan ka iibsaday ayaanu kunkaa igaga yeeshay lam aqbidhu gacantana weli imuu soo gelinin addoonkii idaa sallamahu sallamtu markuu addoonkaa dhiibabaan ana dhiibayaa buuli kunkaan sheegayay waa kaa qubila cala almadhabi waa la aqbalayaa oo maxay masaladii hore ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin masaladaa horena wuxuu raaciyey wuu wada kor yeelayay wixii hore tanna ma kor yeelayo wax markaa la xidhiidhon buu sheegaya waxaana wajucila tamanan lacag baana laga dhigayaa lacag baa laga dhigayaa waa maxay dee horeba waa ahayd macnaha axkaamtii lacagtu ay lahayd ayaa lagu dureerinayaa oo maxay markaa noqonaysaa de waataynu hore usoo marnay haddii ninkii baayaca ahaa iyo mushtarka ay isku qabsadaan anigu lacagtii dhiibi maayo ana addoon shaygii mabiicid ahaa dhiibi maayo bal qaabkii in la qasbayo in midkood la qasbayo waataynu hore usoo marnay axkaamtaasaa gelaysa buu jeedaa walow qaala hadduu y lahu calaya alfun kun buu igu leeyay insha allahu ilahay hadduu doono lam yalzamhu shayun waxba kuwaajibinaya cala madhabi haddaan qabano ee walow qaala hadduu yidhahdo alfun buu igu leeyahy laa yalzamu aan igu waajib ahayn lazimahu waa ku laazimaya waxau sheekhu leeyahay iyadoo mashiico lagu xidhay ayuu halkana inoo sheegaya ninkii baa wuxuu yidhi lahu calaya alfun ninkaa hebel la yidhahda kun buu igu leeyahay insha allah hadduu ilaahay doono kun buu igu leeyahay ama lam yashadan ilahay doono ama ilaa insha allah ama mashiicada ayuu saa ugu xidhay lam yalzamhu shayun cala almadhabi waxba ku laazimi maayaan maxaa yeele iltizaamkii muu dee yani waxaan isasaaridiisii muu goynin waxa uu ku xidhay waxaynaan ogeyn mashiicada ilaahay dee inuu ilaahay doonay iyo inaanu doonin waa shay keybi naga aweeye marka waxba kaga laazimi maayaan markaasina waxa weeye shuruud baa loo shardiyaayo hortu waa inuu insha allahudan taaliiqa mashiicada inta aanu iqraarka ka faaruqin waa inuu qalbiga ku hayaa waana inuu ku waana inuu ku hadlaa dee si ay dadka ku dhowu maqlaan hadduu yidhahdo sidaasaan idho maskaxdan ku haystayna ma soconayso waa inaanu barakaysina uga jeedin dad bay isaga caado tahay insha allahu iyo alxamdulilah iyayna iska yidhahdaan haddii markaa iska barakaysigaasun ay xaalkiisu yahay oo ninkaasi kun buu igu leeyahay insha allah oo iska barakaysigiisun ay tahay waanu tacliiqba uga jeedin halkaana waxba kaga laazimaya hadduu yidhaahdo bu ihi alfun laa yalzamu law calaya alfun laa yalzamu kun aan igu laazimhayn buu igu leeyahay lazimahu waa ku laazimaya waa hadal aan iska hor imanayo on taxnaynoo xagga horun baa laga qaadin inta dambena hawadun baa loo diri walow qaala haddii law calaya alfun kun buu igu leeyahay uma jaa bialfin kun buu la yimi wa qaala wuxu uhi aradtu bihaadihi iqraarkii haadaa kanaan loo jeeday wahuwa wadiicatun waana ammaano faqaala almuqarru lahu baa wuxuu yidhi lii calayhi alfun aakharu kun kale ayaan ku leeyahay sudiqa almuqiru ayaa loo rumayn fil adari haddaan qabanay biyamiinihi dhaartiisa ayaa loogu rumayn waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo ninkaa hebel la yidhahdaa kun buu igu leeyahay lahu calaya alfun kun buu igu leeyahay bu uma jaa bialfin kun buu dabeedna la yimi oo wuxuu yidhi aradtu bihi iqraarkii iyo kun baa laygu lahaada hadaa kanaan ula jeedo jeebadun baaba ka soo dhufta wahuwa wadiicatun kunkana ammaanuhaan u hayey faqaala muqarulow kii muqarulowgahabaa wuxuu yidhi lii calayka alfun aakar may kun kalaan kugu leeyon ka wadiicada kunkii aada qiratay baan kugu leeyay ka wadiicadu ilan calaya iyo waxaa looma isticmaali jirine cindii iyo fii dimati iyo waxyaalaasaa loo isticmaali jiray kun kalaan kugu leeyahay halkii baa laysku qabsaday sudiqa almuqiru fi ladhari biyamiinihi muqirkun baa la odhan haye bismi llah inaanad ula jeedin mid kale ee aad kunkaa wadiicada inu ula jeeday maxaa yeelay shaygan wadiicada laydha waxa waajiba in la ilaaliyo oo dee la siiyana nin kalahaa markuu doono markuu leeyahay calaya waxaa dhici kartaa inuu u jeedo dee kun aan ilaalintiisa iyo hagaajintiisu ay waajib ugu tahay buu igu leeyahay inuu sidaa ula jeeda ayaa dhici karta calaana bimacnaa cinda dee waa loo isticmaalaa mararka qaarkood walahum calaya dhanbun walahum calaya bimacnaa cindii dhanbun ayay nimankaasi igu leeyihin dhaartuna wuxuu ku dhaaranun kun kaleo u dhiibay inaanu kulahayn ulana jeeday iqraarkiisii kunkan fain kaana hadduu ya qaala mid yidhi fii dimatii buu yidhi aw daynan buu yihi sudiqa almuqaru lahu ayaa loo rumay cala madhabi haddaan qabal aqbalno waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhi marka hore calaya alfun fii dimatii ama calaya alfun daynan oo min daynin saasuu markii hore u isticmaalay dabeedna kun buu la yima wuxu uhi wadiicaanu ahaayo kun kanaan ujeeda sudiqa almuqaru lahu muqarulowgun baa la odhan ku dhaaray inaad kun kale ku leedahay calmadhabi haddaan qabalno maxaa yeelay cayntu dime iyo dayn midnaba ma noqoto mar hadduu waxay caynu sidaa uhayo tahay fii dimatiina ma noqonayso daynna ma noqonayso bilna markaan aqbalno atafsiira bilwadiicati fasiraadda wadiicada uu ku fasiray fal asaxu asax waxa weya annahu amaanatun ammaano ayuu noqonayaa fa yuqbalu dacwaahu waa la aqbalayaa atalafa dhimasho uu sheegtay bacdal iqraari iqraarka dabadi wa dacwo raddi celin hadduu sheegtana waa la aqbalayaa wain qaala hadduu yidhaahdo lahu cindii aw macii alfun baa ahaaday sudiqa waa loo rumayn fii dacwa alwadiicati wadiicada sheegashadeeda iyo wa raddi celinta iyo wa talafi dhimashaba qaطcan boonaanba waxau sheekhu leeyahay markaynu aqbalnay inaynu ku fasirno wadiico oo waa goorma dee waa laba masale yahaydoo aradtu bihaada wa huwa wadiicatun sudiqa almuqiru baynu nidhi muqirkaa loo rumaynaya masaladaa marka aynu aqbalnay in wadiico uu ku fasiray ayaa la sii yidhi iska sii hay baa la yidhi kunkanun baad u jeeda iska sii hay inta la dhaariyey ammaanadeedii ayay iska ahaanaysaa hadduu yidhaahdo way dhimatay intaan qirtay kadib ayay dhimatay hadduu yidhahdo qabla liqraar bay dhimatay ayaa meesha ka baxaysay hadduu yidhahdo intii aan qirtay kadib ayay dhimatay iyo waan ku celiyey dee isagunbaa qowlkiisa la aqbalaya oo ilan gacantiisi waa yeedo ammaanadii une waa arrinkii wadiicadee haddii uu yidhaahdo markaa taaniga wuxuu leeyahy me madmuuna ayay noqonaysaayo hadduu dhimasho iyo sheegto celin iyo qowlkiisa la aqbali maayo hadduuse marka horeba yidhi lahu cindii aw maciya alfun ayuu yidhi dabeetana markaasuu la kaaleeyey kunkii intuu keenay buu hi waa kunkanoo wadiica weeyaan isaga sudiqa fii dacwa alwadiica hadduu wadiica sheegashadiisa waa loogu rumaynayaa celin hadduu ku dacwiyana waa loogu rumaynayaa dhimasho hadduu sheegtayna waa loogu rumaynaya qadcan khilaaf la-aanba oo yani iyada wax khilaafi kuma jira maxaa yeelay cindii iyo maciibay ammaano ayay ku dareensiinayaan wallahu aclam الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walow aqara haddii oo qiro bibaycin beec ayuu qiray iyo iib ow ama hibatin iyo wa iqbaadin inuu waxaa hibeeyey gacantana u geliyey uma qaala wuxu uhi kaana faasidan waxaasi faasida ayuu ahaa waaqarartu waanan gartay lidanni malahayga asixata aan malaynayey inuu ansaxay lam yuqbal lama aqbalayo walahu waxaana u sugnaaday taxliifulmuqari lahu kaa uu u qiray inuu dhaariyo ayuu leeyahay ee fa inna kala hadduu kaasi diido xalafa almuqiru kaa qiray ayaa dhaaranaya wa beri'a beri baanu noqonaya waxau sheekhu leeyahay haddii uu qiro qof ayaa qirtay iib qofkaa hebel la yidhaha shay baan ka iibiyey buu yidhi ama waan u hibeeyey oo gacanta ayaan u geliyey buu yidhi hibatin wa iqbaadin yani waa ga- waa isu waa islam waa isu noqonayaanoo waa shayga waan u hibeeyey gacantiina waan u geliyey yacni shay baan u hibeeyey gacanta ayaanan u geliyey kadib ayaa wuxuu yidhi shaygaasi ibikaasi mahibadaasi faasid bay ahaydoo yacni mid aan saxiix ahayn oo ay wax ka dhiman yihin buu ahaa oo haddaa maxaad u qiratay baa la yidhi adu tidhi waxbaan u hibeeyey iyo waxba aan ka iibiyey maxaad u tidhi lidanni asixa aqrartu lidanni asixa waxaan u qirtay buu yidhi male aan malaynayey ansixid inuu ansaxay ayaan u haystay saasaan u qirtay laakiin faasid buu ahaa iibkaa iyo hibadaasiba lam yuqbal ama aqbalaya hadalkiisa uu leeyahay shaygan aan qirtay faasid baa iibkaa iyo hibadaasi faasid bay ahaa inuu ku qowlay lama aqbalayo maxaa yeelay magaca dee waxaa iib marka la dhaa ama hibo waxaa lagu idlaaqaa uun ka saxiixa ah ayaa lagu idlaaqaa markaa qofkan wixii uu qiray ee isu laasimiyey inuu midoo saxiixa ahaa ayuunbaa lagu xambaarayaa waxaase uu leeyahay buu leeyahay inuu ninka muqarulahugaa inuu ku dhaariyo inaan faasid ahayn markay isqabsadaan inuu ninkan muqarulahugaa uu ku dhaariyo u yidhaa ku dhaaray inaan faasid ahayn ayuu leeyahay maxaa yeele waxaa suurtagala dee waxaanu sheegayaa inay run tahay daba haddii uu kaa muqarulahugaahina diida dhaartaa oo iska taaga xalafalmuqiru ka muqirkaabaa dhaaranaya inuu faasid ahaa marka uu sidaa ku dhaarto waa beriya iibka iyo hibadaana uu ka beri noqonaya macnaa wuu ka beri noqonaya adaana waxaa looga jeedaa waxaa la xukmin inay baatil yihiin ayaa la xukminaya maxaa yeelay yemiinta marduudada ah ee qofkii masalan lahaa marka uu ka gaabsado lagu celiyo ka kale dee iqraar bay la mid tahay iyo markhaati iyo mid kastabana qaradka iyo ujeeddada ku xasiraa beriana waxaa looga jeedaa bimacnaa waxaa la xukminayaa inay baatil yihiin maxaa yeelay nisaacan iyo doodu dee waxay ka taagnayd shay cayn ah oo masalan war shaygii aad ka iibisay ken iibka iyo hibaduba iyada ayay ku dureerayeen markaa waa macnaa inay baatil tahay ayaa la xukminaya adugu caynkaa walow qaala hadduu yidhaahdo haadihi daaru daartani lizaydin ninka la ydhaa bay u sugnaatay bal iskaba soo dhaafe licamrin bay u sugnaatay buui aw ama khasabtuhaa min zaydin baan ka dhacay bal min camrin baan ka dhacay buuhi sullimad lizaydin baa loo dhiibi wal atharu atharna waxa weeye ana almuqira yaqramu wuu magdhabayaa qiimatahaa qiimaheeda licamrin buu ugu magdhabay biliqraari qiridaa uu qiray daraaddeed waxau leeyahay sheekhu nin baa wuxuu yidhi haadihi daar maalan daartan aan gacanta ku hayaa ee aan ku jiraa lizaydi ninka zayd la yidhaah baa leh markaasaa wuxuu uhi bal iska soo dha wuxuu zayd leeyahaye licamrin camar bay u sugnaatay ninkaa camar la yidhaah baa leh ama wuxuu uhi khasabtuhaa min zaydin baan ka dhacay markaasuu haddana yidhi bal khasabtuhaa min camrin baan ka dhacay markaasoo halkaa marayso gacantiisa waa laga qaadayaa shaygii daartii ka bax baa laleey ka gura alaabtaada wasulina lizaydin ninka zayd la yidhaha baana gacanta loo gelin maxaa yeele qofka xaqa aadami qirta lama aqbalayo inuu ka noqdo qofku hadduu xaqa aadami qirto inuu ka noqdo lama aqbalayo sow daartan maaduna ninkaasaa la dhaafun weeye oo uga baxo u bannee waxa yimi kii kale haddana uu yihi camar baa leh adar waxa weeye ninkan muqirka ee qiray ee ninkana camarkana wuxu qiray marka daartii zayd loo dhiibo qiimihii daartaasi aladi camarna